danjiraha qaramada midoobe ee soomaaliya michael kitin ayaa ka hadlay doorashada la filaya in dhowaan ay ka dhacdo soomaaliya waxa uu tilmaamay inay jiraan walaac ku xeeran doorashadaasi oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo weliba musuq maasuqa hadalkan ayuu waxa uu ku sheegay waraysi gaara oo michael kitin uu siiyey idaacadda v o eda waryaheena ridwaan xaaji cabdulle oo london jooga ayaa waraysi dheer la yeeshay safiirka oo qaybo ka mida idaacadaheena soo socda aad ku maqli doontaan qayb ka midana waxaa warbixintan inooga diyaariyey jamaal axmed cismaan danjiraha qaramada midoobey ee soomaaliya michael ketin ayaa ka hadlay doorashooyinka la filaya inay soomaaliya ka dhacaan iyo hanaanka lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya waraysi gaara oo uu siiyey wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayuu michael ketin waxa ugu horreyn ka hadlay caqabadaha ka horgudban soo xulidda xildhibaanada iyo doorashooyinka first of all that the electoral process takes place on time it's already slipped the schedule right now ugu horeyn hanaanka doorashada waxa uu ku dhacaa xilligeeda durba waxa uu ka dhinac maray xilligii la qorsheeyey inay dhacaan hadda waxaa jirta in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo soddonka nofembar balse waxaa jira oo ay tahay in wax badan la sameeyo waxaana jira walaacyo ah in sidii loo qorsheeyey jadwalka inuu sii ahaado hadda caqabadda ugu weyn waxay tahay doorashada xildhibaanada ee aqalka hoose midka aqalka sare waxay ku dhacday si macquul ah oo wanaagsan walow weli ay jirto arrinta ah inay xubno cusub ay ku yeeshaan maamulka cusub ee hirshabeelle iyo arrinta kale oo ah haddii somalilan ay wakiilo ku lahaan doonaan danjira michael ketin ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin sidoo kale in doorashadu ay ku lug yeelato musuq maasuq iyo inuu codadka la kala iibsado walaaca labaad ee ugu weyn waxa uu yahay musuq maasuq ama iibsashada codadka arrinta wanaagsan waxa ay tahay in soomaalidu ay hadda isku raaceen inay samaystaan nidaam taasina waa heer sare michael ketin ayaa sheegay in sidoo kale amniga goobaha doorashada ay ka dhacayso ay tahay mid walaac gaar ah gelinayso hanaanka doorashada soomaaliya ayna doonayaan in sidoo kale musharaxiinta xilalka u ordaya amnigooda la xaqiijiyo midda saddexaad ee aan ka walaacsannahay waxa weeye ammaanka ugu horeyn waxa uu hanaankan ka dhacaya goob ammaan ah oo la xidhiirta nabadgelyada musharaxiinta oo ay ku jiraan musharaxiinta haweenka ah goobaha lagu codaynayo si kastaba ammaanka ayaa ah mid walaaciisa leh michael ketin oo la weydiiyey suurtagalnimada in dibudhacyo kale ay ku lug yeeshaan doorashooyinka iyo wakhtiga loogu talagalay ayaa waxa uu sheegay waxay kasii yara durkaysaa xilligii la filayey inay ku dhacaan codaynta aqalka hoose warka wanaagsanse wuxuu yahay waxa u eg boqolkiiba toddobaatan oo ah kuraasta aqalka hoose ayaa lasla meel dhigay maamulada qaar ayaa ka horumaray kuwa kale balse isku soo duub waa boqolkiiba toddobaatan waxaan rajaynayaa in isbuucyada soo socda in ay bilowdaan wareegga ugu horreeya ee codaynta aqalka hoose danjiraha qaramada midoobey ee soomaaliya michael ketin ayaa waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiri karayso in cid si gaar lagu eedeeyo dibudhacyada doorashooyinka la filaya inay soomaaliya ka dhacaan waxaana uu yidhi waxaan ku dhignaan karaynaa jadwalka oo kumana fiiqi karno farta cid gaar ah ama koox aan dhihi karno inay iyagu ka dambeeyaan dibudhacyada balse waad ku doodi kartaa waxaa la haystay afar sano in la isku diyaariyo hanaanka doorasho haddii taasi ay tahay doodaadu marka waa dhihi kartaa madaxda ayaa ka mas-uula xaqiiqda in arrimuhu aysan u qabsoomin si dhaqso leh oo ay ahayd inay u qabtaan si kastaba ahaatee hadalka danjiraha qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa imaanaya xilli xarumaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay ka socdaan soo xulidda iyo tartanka loogu jiro xubnaha ka mid noqonaya aqalada hoose iyo kan sare baarlamaanka dalka soomaaliya jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyay waraysi waryaha v o eda ridwaan xaaji cabduule uu la yeeshay danjiraha qaramada midoobay ee soomaaliya ugu qaabilsan ergeyga gaarka waa ergey waa danjiraha qaramada midoobey ee soomaaliya michael kitin dhegeystayaal waraysigaasi oo dheerna idaacadeheena soo socda ayaad ku maqli doontaan